assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wanaagsan dhegeystaan meel kastaa joogtaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii duhurnimo ee xulashada daljir barnaamijka xulashada derjir waxauu maanta idinkaga imanayaa xarunta derjir ee magaalada boosaaso waxaana dhageysiga barnaamijka xulashada idiin fududeysay shirkadda isgaarsiinta ee geyigeena ee golis qodobada barnaamijka duhurnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xaalad nololxumo oo soo wajahday dadka xoolo dhaqatada ee ku nool deegaana hoos yimaada magaalada caabudwaaq wararkii ugu dambeeyey xaalada markabkii lagu haystay deegaanka bareeda ee degmada baargaal ee gobolka gardafuur wareese ayaan idinkaga haynaa qodobadaas iyo qodobo kale ay ka mid yihiin xaaladihii ugu dambeeyey ee abaarta ee deegaanada puntland iyo sidoo kale ururka al-shabaab oo gobolka shabeellaha hoose lug iyo gacan uga gooyey wiil dhallinyaro ah oo ku sugnaa deegaankaasi barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka wuxuu idinkaga imanaya xarunta daljir ee magaalada boosaaso waa duhurnimo arbaca taarikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha maarso sanadka laba kun iyo toddoba-iyo toban u diyaar garooba dhegeystiga barnaamijka xulashada daljir wahagaag goordhow barnaamijka ayaad maqli doontaan hase ahaatee waxaa kasoo hormari doona warkii oo kooban oo qayb ka ah barnaamijka warka waxs kusoo dubriday halkana kasoo jeedinaysa waryaheena faadimo abuukar cabdi faadimo mahadsanid xasan bismillaahi raxmaani raxiim ciidamada shalay ka anbabaxay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa waxa ay gaareen deegaanka xaabo oo ka tirsan degmada baargaal ciidamada ayaa aada ugu dhowaaday kooxdii haysatay markabkii lagu afduubtay deegaankaasi cabdiraxmaan jibriil cabaas gudoomiyaha deegaanka bareeda ayaa goordhow inooga waramay arrimahaasi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu haddaan kasii markabka warbixin saakin mar dhaweyd baan warar ka helay oo sheegaya in uu markabka xaabad joogo sixnimadihii saar somna ay ku wareegayeen garag maya ku wareegayeen moogta lix sixnimadood baan loo sheegay saakin inay boosaso ku yimaadeen oo ay soo gaareen xaabom garag waa isu dhow yihiin waa isu dhow yihiin oo markabka iyo siximadu waa isu muuqdaan magaran waaya deegaanka markabka uu ku xiran yahay waa xaggee
waa xaabo bahadu jooga awal calolu jooga shalay ee xalo ka tegay marka wax tegay xaabo
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka britain boris johnson ayaa saakay socdaal lama filaan ah ku yimid magaalada muqdisho sidaa ay sheegeen ilo lagu kalsoon yahay socdaalka xogayaha ayaa lagu sheegay in uu la xiriiro arrimo ku saabsan abaaraha ka jira soomaaliya iyo sidoo kale shirka bisha may lagu qaban doono magaalada london madaxweynaha soomaaliya ayaa la sheegay inuu kulan kula qaadan doono garoonka aadan cadde dowladda ingiriiska ayaa xoojisay xiriirka ay la leedahay dowladda soomaaliya sanadyadii lasoo dhaafay xarakada al-shabaab ayaa fagaare ku yaalo deegaanka daarusalaam ee gobolka shabeellaha hoose waxay lugiya gacan uga gooyeen laba wiil oo dhallinyaro ah kuwaasoo lagu soo eedeeyey in ay xatooyo geysteen labadani wiil ee dhallinyarada ah ayaa la soo taagay maxkamadda ay leeyihiin xarakada al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose waxaana qaadiga maxkamadda uu ku dhawaaqay xukunka labada wiil in ay kala yihiin mid gacanta laga goynayo iyo mid lugta laga goynayo maadaama mid ka mid ah horey gacanta looga gooyey maxamed xasan cumar oo ah wiilka lugta laga gooya ayaa lagu eedeeyey in uu xaday neef dibi ah oo saddex sano jiray maxkamadda cadaaladda midowda yurub ayaa sharci ka dhigtay in shirkaduhu ay ka mamnuuci karaan dumarka u shaqeeya in aysan xiran qamaarka madaxa la saarto waa kiiskii ugu horeeya oo dumarka muslimiinta xuquuqdooda looga horyimaado in ay ku shaqayn karaan xijaabka maxkamadda ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in ay goobaha shaqada ee yurub ay mamnuuc ka tahay in qofka uu soo xirto calaamado muuqda oo muujinaya diin siyaasad iyo wax la mida laba shaqaale oo haween ah oo ku kala sugan biljamka iyo faransa ayaa kiiskani maxkamadda i c j keenay kadib markii ay diideen in ay qamaarka madaxa ka qaadaan labada gabdhood midood waxa ay u shaqaynaysay shirkadda g for s taas oo sharciga shirkadaasi u dhigayo in qofka uusan xiran karin calaamado diin muujinaya ama siyaasad ama falsafad kale gabadha kale waxay ahayd la taliya dhinaca i t-ga waxaana loo sheegay in ay qamaarka madaxa ka qaado waana diiday iyaduna shirkada g for s oo khilaafka arrintaani uu soo bilowday sanadii labada kun iyo lixdii markii hore sharcigoodu kuma qornayn in shaqaaluhu uusan xirin karin calaamado muujinaya xisbi siyaasadeed diin ama falsafad kale laakiin sharciga shaqaalaha ayaa wax laga bedelay marka dumarka ka shaqeeya shirkada ay bilaabeen inay xijaabka xirtaan ugu dambeyntiina kalkaaliso caafimaad oo reer israa'iil ah ayaa dhimatay kadib markii nin bukaan ah uu dab ku qabadsiiyey holoon oo ku taala koonfurta talaafiif toofa karaaro oo konton iyo lix sano jir ah ayaa dareere dabku durbo qabsado lagu shubay dabna la qabadsiiyey kadib markii uu muran dhex maray bukaan aan ku qanacsanayn adeega la siinayo sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan booliska ninka laga shakisan yahay oo da-da toddobaatameeyada ku jira ayaa isaga cararay goobtii laakiin markii dambe ayaa lasoo qabtay shaqaalaha caafimaadka israa'iil ayaa qorsheynayay in ay shaqo joojin laba saac ah ku dhaqaaqaan arbacada si ay u muujiyaan walaaca ay ka qabaan dhibaatooyinka kasoo gaara xirfadooda warbaahin badan oo israa'iil laga leeyahay ayaa lagu warramay in qofka dilka geystay uu ka mid yahay dadkii ka badbaaday dagaalkii holokoosta una qabay xanuuno dhanka dhimirka warkii dhegaystayaal oo kooban oo qayb ka ahaa barnaamijka xulashada daljirna waa inaga intaa mahadsanid faadma adeega hoodo ee shirkadda golis waxa uu u suurtagelinayaa bahda waxbarashada inay ku soo bandhigaan imtixaanaadkooda si ay ardayda iyo waalidka ugala socdaan moobaylkooda golis iyagoo aan saf u gelin boorka imtixaanka waa adeeg ahamiyadda koowaad saaraya taageeridda waxbarashada golis waa garabkaaga nooc kasta oo bulshada ka mid ah oo aad tahay waa mid waxbarashada lagu xoojinayo ardaygana loogu sahlaya in isagoo gurigiisa jooga uu ogaan karo natiijada ama nooca uu keenay imtixaanka waa mid ka mid a horumarka laga gaaray dhinacyada adeegga teknolojiyadda waxaana heerkaasi gaartay golis oo ah gacanta midig ee shacabkeeda si ay ugu fududaato howl maalmeedka qof kasta oo golis dugsanaya golis aniga waa garabkayga adna waa garabkaaga dhammaanteen waa gacalkeenna gugurshaaga dhallaanka u gargaara abaarta golis iyo adeegga hoodo
hagaag mar kale kulanti wacan ayaad leenahay dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii duhurnimo ee xulashada daljir sidaad wararkeena ku maqlayseen shalay ilaa iyo xalay deegaanka bareeda ee gobolka gadafuul waxaa lagu haystay markab kooxo hubaysan ay kusoo afduubteen ciidamo shalay ka ambabaxay magaalada boosaaso oo watay doonyaha nooca dheereeya ah ayaa waxay gaareen deegaanka xaabo oo ka tirsan degmada baargaal ee gobolka gadafuul ciidamadan ayaa aada ugu dhowaaday kooxda haysatay markabkaasi laga afduubtay deegaankaasi haddaba xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaankaasi iyo afduubka markabkaasi waxaan ka wareysanay goor dhoweed guddoomiyaha deegaanka bareeda cabdiraxmaan jibriil cabaas ugu horeyntii waxaan weydiiyey xaaladihii ugu dambeeyey markabkaasi iyo waxa uu kala socdo
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaan kasii markabka warbixin saakin mar dhoweyd baan wararsh ka helay oo sheegaya in uu markii xaabad joogo sixnimadii sarasomna ay ku wareegayeen garag maya ku wareegayeen moogta lix sixnimadood baan loo sheegay saakin inay boosaso ku yimaadeen oo ay soo gaareen xaabam garag waa gartay marka ilaa hadda intee kilomitr bay u jiraan ciidamada marka
waa isu dhow yihiin waa isu dhow yihiin oo markabka iyo sixnimadu waa isu muuqdaan garag waaya deegaanka markabka uu ku xiran yahay waa xaggee
waa xaabo bu hadda joogaa awal calol jooga shalay ee xalo ka tegay marka wax tegay xaabo
waa gartay ciidamada marka goormay soo baxeen
sida nin loo sheegay xalay bay soo baxeen markii xalay soo baxeen qolada markabka waxay sii aaday halkaas iyo xaabo oo saan oo wax xoojin iyo hub iyo xaal halkaas laga saaray iyo markabka sida aniga loo sheegay warkaas aan maqlay waxaa wax kusoo baxay baa layidhi meesha la oran jiray kadib jabuuti hadduu jabuuti ku socdana dee xamar iyo uu socday wuxuuna siday shidaal magaran waa garta
nimankaana haddeer muddo afar maalin labadii ku jireen duraad galo baanu aragnay isagoo marsada maraaya oo u socda caluule markaasaan ogaanay in ay burcad markabka soo qabsatay adiga hadda guddoomiye xagee gala hadlaysaa waxaa joogaa degmada bareeda waya marka maxaa ku dhaliyay dhalinyaradan wararka qaar waxay sheegayaan in ay kalluumaysata yihiin ay ka cabanayaan jariif xeebaha puntland gaar ahaan deegaanka baargaal kalluumaysatadii khaatiyaan ay ka taagan yihiin taasna ay sababtay in dhalinyarada ee markabkaas ay fuulaan ay qabsadaan warar kaleo iskhilaafsan waxay leeyihiin dhalinyaradan waa dhalinyaro bukacadbadeed ah marka maxaad nooga iftiimin kartaa
soomaaliya dhan baa ka cabanaysa deegaanada aan hadda joogno keliya maahan soomaaliya meel kastay joogto xeebahaas puntland gaar ahaan soomaali weyn waa ka cabanaysa maraakiibta jirifayaasha ah wa waana waana macquul in ay taas sababto oo dhalinyartii haddii ay shaqo weydo inay u hanqaltagto inay noqdaan bacabdeed magaratay nolol maalmoodkeeda halkaas ay ka raadiyaan marka siyaabo badan baa la odhan kara waa kalisi karaan marka soo lama oran karo deegaanadaasi aad ku sugan tihiin mar haddii xaaladaasi ay kasoo cuskunaatay cabsi waxaa jirta in laga qabo bacabdeedi inay soo laabato iyo hadde cabsi badan baa jira dooyo hadda meesha imaan jira ka shaqeyn jira deegaanada waa badeen oo yeman iyo meelahaas bay hadeertaan ku hakadeen waxaa nagala badayaa moogtahay arrimahaas in ay jeel cagdhigtaanin shaqa hadeertaan waxaa mooda inay shaqada istaagtaba waxay ii sheegtay in ciidamo halkaasi ay ka egdhow yihiin ciidamadii badda ee puntland ilaa hadda uma suurtagelin miya in markabka ay la wareegaan maxaa ka hortaa ma suurtagelin ma suurtagelin hadeer waxaa u dambeysay labaatan daqiiqa ka hor baa warka helay inay markabkii iyo saxiibadihii isku agdhow yihiin laakiin wax dagaal iyo weerar uusan weli dhicin garan way dhalinyarada markabka saaran intee gaarayna iyaga intee lagu sheegay takores
iyagoo hadda ma sheegi karo dhalinyarada markabka saaran laakiin markii lasoo qabtay dhalinyaro yar bay hayeen oo meelaha sideed ilaa sagaal bay hayeen
waa garta marka ma hub culus bay sitaan
hubka xataa ruuxi saxaabka ma sheegi karo laakiin markabku inuu calulo tegay ana una diyaar garoobay inuu isdifaaco waxa weye waa muuqataa magareed way saa la socono xeebaha puntland waxaa ku sugna ciidamada nato ma jiraan ciidamo nato ka socdo aagaas ka agdhow maya maraakiibta oo dagaalka oo neeto xeebaha kolba hadeer in muddaaba kuma arkin markabkan xataa mar aan la hadlaayay maraakiib dagaal oo neeto agtiisa joogaa lama sheegin mn si weyn baa looga dareemay waayo deegaanada tan waxay ku xiran yihiin kalluumaysiga doonyaha ka yimaada yemen soomaali hadday tahay iyo haddii carab tahaba marka haddeer waxaa muuqataa in waxaweye arrintaas hadii la maqlay ay noqotay kala go oo la geliyey halka ganacsigii kalluumaysiga geer bay xaadan oo darti un u dhacayso ma garata
waayahay saan la soconno dadka deegaanka waxay noo sheegeen in aagaasi deegaanadaasi ay ka agdhow yihiin maraakiibta jariifta oo kale oo yeman laga leeyahay iiraan oo dhibaato ku haya deegaankaasi maxaa kala socotaan ilaa hadda ka maamul ahaan maraakiibtaas
jariifku waa jiraan iyahow oo ano hadee magaalooyinka joogno habeen habeen ba arkaysaa maraakiibta oo xeerta soo gashay maraakiibtana waxa weye dood xoog weyn baa wax ka qaban kardha saan aaminsanahan xataa burcadeeda badda u baxdaahe agtooda mma mari karo an mana qabsan kara waa garta marka maxay tahay dhibaatada ay kala kulmaan kalluumaysatada
kalluumaysatada waxay kala kulmaaneen inay shabaagahoodii waxa weye qaataaneen in ay dhagxaantii badda oo kalluunka ku gama jiray ay burburiyaaneen inna waxa weeye waxa weeye saximadihii uu maroba oo dadku saximaa laleeyahay ma og tahay oo badda lasoo burshadigaa kadibna dee masafkii baa maraya magara waa garta
agabkii lagu shaqeyn jirana dee taas isaga lama xisaabo waa iska xambaarsadaaba marka soo lama oran karo taas waxay dhalinaysaa in dib ay usoo laabtaan burcadbadeednimadii ama falalkii dhalinyarada burcadbadeed ay ku kici jireen oo dib usoo cusbanaada
ha ha waa noqonaysaa de nin dee saxiimad iyo shaagalahaayo dee marka saabsumaray de wuxuu noqonayaa dee marka inuu ciil waxa weeye uu qabo uu maraakiibtaas loo dhaco
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha deegaanka bareeda cabdiraxmaan ee jibriil cabaas oo khadka taleefonka igu warramayey kana warbixinaya xaaladii ugu dambeysay ee afduubka markabkaas lagu haysto deegaanka bareeda ee degmada baargal haaweyn rabbiba waxidaad wada taqaniine adeegga kulnasa balaas waa adeeg macaamiishu ku xidhato moobilkooda si marka la wacayo ay u dhegaysato macmiilka wacaya waxaa lagu soo kordhiyey in ciddii u baahan loo geliyo xayisiin loogu diri doono liistiga kunnaso waxaa xayisiis ku samaysan kara ganacsatada bahda waxbarashada iyo cid kasta oo u baahan kunnaso oo ku nasteex kuna nagow inta uu qabanayo macmiilka aad wacayso boolis waxa ay ugu tala gashay adeegga kurnaso si aad u sii dhegaysato cod macaan oo suugaan soomaaliyeed ah najiido ama cod kale oo aad dhegaysato inta uu qabanayo taleefanka haddaba adeegga kurnaso kurnaso oo ku nagow adeegga kurnaso
dadka xoolo dhaqatada ah ee ku sugan deegaano hoos yimaada magaalada caabud waaq ayaa waxaa soo food saartay xaalad nolol xumo kadib markii ay kasii dartay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanadaasi ayaala cabdulaahi jaamac ayaa warbixintan inooga soo diray goor dhoweed magaalada caabud waaq iyadoo marba marka ka dambaysa ay kasii darayso xaaladda abaarta saamaysay dad iyo dunyo ee ka jirta geyiga soomaalida ay degto ayaan u koorgalnay xaaladda abaareed ee ay qabaan dadka xoolodhaqatada ah ee ku nool deegaanada hoos yimaada magaalada caabudwaq waxaa maantay booqday deegaanka bilcilka oo shan iyo toban kilomitir waqooyiga uga beegan magaalada caabudwaq halkaasoo ay ku nool yihiin qoysas xoolihii ay lahaayeen ku waaye abaarta intii aan ku sii socday deegaankan ayaa indhahaygu waxay qabanayeen dhirta oo ah mid qalalan xooluhuna aysan jirin wax ay ka cunaan iyadoo taasina ay keentay in xoolaha raashin la siiyo waxaa ugu horreeya ee ay ku weydiinayaan dadkan ay abaartu saamaysay ee aan ku booqday deegaankan ayaa ah biyo iyo baad maadaama ay iyagu ay halis ugu jiraan inay u dhintaan haraad iyo gaajo iyada oona dadka deegaankan ay ii sheegeen in dhowr tiro oo ari ah ay ku waayeen abaarta iyaguna ay halis ugu jiraan in ay u dhintaan haraad iyo gaajo arigaana wuxuu u leeday marka koowaad wuxuu u leeday daaq la-aan marka labaad wuxuu u leeday baahi joogto ah oo tiro badan oo ilaahay weyn uu ku keenay raashin la-aan wax cawima iyo wax taageera iyo wax haddii ilaahay idankeedii leeyahay uu gooyana uu waayey waxaanu u baahannahay ilaahay baa macaawino lehee macaawino nooc walba ha noqoto caafimaad ha noqoto biyo ha noqoto raashin ha noqoto nooc walba ha noqoto ariga halkaan hadda intayiinu qabanayaan waxa weeyaan tiro iyo labaatan neef meesha ku baxday waxna waa baaba'een oo hadda meydkoodu waa baabaa waxna hadda waa ilaa iyo bishan oo dhan baa ku aruurinayna meesha sidaas darteed hadda wax hadda ugu haray meeshii ma leh laba neef oo hadda weli nafta aysan ka dhicinin halkaa waa idinku soo maray oo taagnaa intaasaa ka hadlay haawo cawil abdi oo ku nool bil hawraarsame oo dunyadii maxaan ku dhaha ilaa boqol iyo soddon neef bay ahaayeen way dhaaftay laba neef oo fifkilaynaysa ayaa ka hashay waxaan ku noolnay baahi iyo dhibaato iyo biyo la-aan iyo gaajo yaanu ku noolna gaadiidkiina waana dhaafay waxaan ku dhaansana ma haysano waxaan ku carana ma haysano waxaan maxaan ku dhahaa wixii baktinaya waxaan ku aqeelna ma haysano waxaan doonaynaa dawladda sharafta le waxaan ka codsanaa biyo iyo raashin iyo maxaan ku dhahaa guryo iyo wax aanu nagu nooleeyano hay-adan aanu ku codsanayna xaawo faarax madow baa lay dhahaa deegaankan ku noolahay waa bicil hawraarsame waxa weeye dawladda iyo dadweynaha iyo muslim oo dhan baan waxaan ka rabnaa gacan qabasho waxaa noogu dara biyo iyo baad markaan gaajaan la liicsan
xilli abaarada lagu jira baad aragtaa ilmo yar lagu aragtaa maxaad dareemaysa maxaa sidii kugu daran biyo iyo baad waa dareemayna xoolihina waa dhamaadeen waxba baa ka timaada waxay yaqaanaa hadda anaa maalmahayna baabalaysa ariga aan lahayn ka qoys ahaan ariga aan lahayn ilaa wuxuu ahaa
hadda maxaa ka nool marka ilaa iyo dhowr iyo toban baa marka laga soo gudbo dadka xoolodhaqatada ah ee abaartu ay ku haysa miyiga waxaa jira qoysas kale oo bilihii ugu dambeeyey soo gaarayay kaamamka magaalada caabudwaaq kaamka tawakal ee galbeedka magaalada caabudwaaq waxaa soo gaaray ilaa boqol iyo konton qoys oo xoolahoodii ku waayey abaarta waxa ay ii sheegeen inaysan jirin ilaa iyo hadda cid gurmad bini'aadinimo u fidisay marka laga reebo dadka ehelka la'ah oo ay dulsaarku yihiin waxaan ka soo barakacay meeshaan yaadowdowle iyo aliyaar iyo bilcid hawraarsame iyo intii kasoo uga gudooso waa tahay markaan halkaan timid maxaa caawinaad heshay wax caawimaad ahoon helay iyo waxaan taagna midna lama arko dunyadiina waa nagu dhaaftay annagiina way ka naalnaalo dadka ay kusoo dishay wuxuu ahaa ari saddex tiraa iyo shan rajoo aan xiran jiray iyo toban halaas maxaa ka haray hadda waxaa ka haray saddex neef halkaas mooduuqahay sheelday noqdo waxaan ka codsanaya hoy waxaan ka codsanayno waxaan cunno waxaan ku codsanayno waa wada jebinahay caafimaad waxaan koriyo ehel iyo walaalayaal gacmo
waxaan ka soo kacay meel dowdowle meel ka sokaysa oo ka soo kacay kuwa yaryar oo aqoon oo iyayagu arkiyaan yaa idinku soo dhaweeyeen kaamkaas kaankan inaan dadka ehelka ah aan hadda un wax nasiiyo ma ogee dhaweyn kale kuwa aan hayno
wax la siiyaa oo la dejiyaan oo la kaalmeeyaan
magacaygu waa cabdiweli maxamed aadan cabdiweli sandheero weeyaan waxa weeye dadkan waa waa barakacayaashii cid hadda u qaraatay iyo cid hadda ay wax ka sugayaan oon ilaahay ahaynna ma jirto waa cidna uma maqni ceelna uma qodno weeyaan dadkaani laakiin hadda waxay wax ka sugahayaan waa dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ilaa ra-iisul wasaare ilaa baarlamaan iyo intii ma garanaysaa kaloo ilaahay wax siiyo islaam ah weeyaan waxay sugahayaan ayaala cabdulaahi jaamac redio daljir magaalada abwaruku way calheelini dalkodiina liito islaam qofka sheeganaya ninkooda kama adkayste asalkii muwaatino u dhibi wixii aad awooddo akhiraad intifaacsan doontaa
mahadsanid ayaa la wahagaag isla wararka abaaraha ayaan ku gudi jirnaa dhanka kale shalay magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay isku soo bax roobdoon ah oo eebbe looga baryay in raxmadiisa uu u soo qaboojiyo ummadda soomaaliyeed salaadii roobdoonta ahayd ayaa halkaasi waxaa boqolaal dadweynaha kula tukaday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre haddaba waxaa halkaasi khudbado waane iyo sidoo kale ducaba kasoo jeediyay qaar ka mid ah culimaa udiinka soomaaliyeed waxaana ugu dambeyntii codbaahiyaa lagu soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre waxaana hadaladoodii ka mid ahaa dhibaato kastoo nagu dhacdaahi waa waxaan annagu gacmaheenna ku shaqaysanno waxaa xaqiiqo ah oo dalkan ku soo laalaabtay abaar waa abaartii ama dhibaatadii saddexaad sagaashan iyo labadii iyo labadii kun iyo kow iyo tobankii iyo hadda waa saddex jeer mid walboo koob ka mid a waxaa ka horreeyey dhibaatooyin aan annagu gacmaheenna ku kasbannay dhibaatadaasoo ah jariimada ugu weyn oo aadanuhu kasbado oo ah nafta muslimka ama mu'minka in la dilo baa si aan caadi ahayn baa loo daadiyey dhiiggii ha loo daadiye waxaa la waayey dadkii gacmaha qaban lahaa dadkaas dhiigga daadinaya rasuulkeennu salawaatuullaahi wasalaamu calayhina wuxuu yidhi lata'murunna bilmacruuf walatanhawunna cani ilmunkar walata'khudunna calaa aydi daalim ow layusallid allaahu calaykum cadaaban tumma tadcuuna falaa yustajaab waxaad faraysaan wanaagga xumaantaad iska reebaysaan qofka daalimkaa ee dhiigga muslimka daadinaya ee hantidooda burburinaya baad gacanta qabanaysaan haddaydan yeelin dhibaata idin camimta alla idinku soo dejinayaa ilaahay baad baryaysaan laydimana ajiibayo ikhwal acisaa waxaad u jeeddaan beled iyo baadiyaba waxa ka dhacaya dad abriyaa war dad dadka waxay u laynayaan aadan garanayn waxay u dhibaataynayaan aydan garanayn qofkay dilayaanna xataa aan garanayn masaajidkii ku dilaya waddadii ku dilaya suuqii ku dilaya hantidii muslimka baabi'inaya subax walba ay qof maxaan kura gabar maskiina garoobaynaya ilmo masaakiina agoontaynaya illinta ka daadinaya dhaawacayo maydku dhooban yahay annaguna subaxay aannu fiirsanayno waa inay nafteennu u baxdaa dulmiga saan u joojinno oon u qabanno iskuna kaashanno markaas baa ilaahay na ajiibaya haddaysan taasi dhicinnin dhibaatadu sidaan bay noogu soo laalaabanaysaa ilaahayna faraj gacanteenna ku jira samada kama soo dejinayo farajku gacanteennu ku jiraa amniga iyo raqaha iyo naacawda iyo wanaaggu waa waxaan annagu kasban karno war qofkii maskiinka ahaa oo abaartu haysay oo dhibaatadu haysay dhibihii lama gaadhsiin karo haddaad shilin u dirtid waxaa laga yaabaa booyaddii u socotayba in la gubo in cuntadii laga boobo asagoo dhibkaas haystaan lacaga dusha laga sii saarayaa lasii boobayaa war dulmiga inaannu iska dulkicinno waa waajib diiniyoona saaran ikhwal acizaa haddaannu ka meermeernoon ka leexanno dhibaatooyinku meelahay nooga imaanayaan ilaahay nagama uu dulkicinayo qof walbaahay aftaa biyo uga buuxaan dhibkiina way u wada jeedaan nafta allaa guntoo gooya siduu hadaayata sheekh nuuru lahaayoo kale naftu maalin bay baxaysaaye aannu isku kaashanno dalkan nabad iyo amniya rakhasuu ku dhici lahaa waxayna ku dhici kartaa daalimka gacantiisa inaan qabanno haddaannu qabanninna ilaahay subxaana wa tacaala roobna nooma diinayo dhibaatada nagama dulqaadayo intaas baan rabay inaan idhaahdo ah sababta ugu weyn oo dhibka maantana haysata waxaan hadda ku soo dhowaynayaa ku wareejinayaa laba kelima siduu noo yidhaahdo ducadiisana alla waa noo aqbalayaa ee waa mas-uul cusub ra-iisul wasaaraheenna inuu laba erayoo ducaana noo yidhaahdo kelimadiisana na yidhaahdo falyatafadal soo dhowow ra-iisul wasaare
walaalahay halkan isugu yimid qoraxda taagan ilaahay inay baryaan u yimid horta waxaan leeyahay kulligeen ilaahay ducada ha naga aqbalo siduu shiikhu noo sheegay waxa ugu muhiimsan oon maanta samayn karna waxay tahay inaan ilaahay barino waxaan rabaa inaan idiin sheego sida keliya oon dhib uga bixi karno waxay tahay inaan aqbalno xaqiiqda dhibka annagaa isu keenna mas-uuliyadda ugu horeeyana ugu horeysana waxay saaran tahay aniga iyo madaxweynaha maanta waxaan rabaa halkan inaan idinkaga caddeeyo dalkan dadkiisu waa inay la xisaabtamaan mas-uuliyiintooda xisaabtantana waa in aniga iyo madaxweynaha nalaga bilaabo annaguna waa inaan inta kale la xisaabtanno waxaa naga go'an oon ilaahayna ka baryaynaa inaan ummaddan sida ugu cadliga badan oon u dhaqi karna aan u dhaqno sida keliya oo dhibka looga bixi karana waxay tahay inaan aqbalno khaladaadkii aan soo samayno marka aan aqbalnona aan ka heshiinno sidii aan uga bixi lahayn wakhtigii xoolaha waddanka la dhacayo way dhammaatay wakhtigii laysku xadgudbaayo way dhammaatay wakhtigii albaabada laydinka xiran jira way dhammaatay wakhtigii waxaa la soo gaaray cadaaladda iyo isla xisaabtan waxaana idiin ballan qaadaynaa aniga madaxweynuhuba inaan runta idiin sheegno si daacad ahna aan waddankan ku maamulno maalin iyo laba laguma xallin karo dhibaatada waddankan laakiin waxaan shacabka soomaaliyeed ugu bishaaraynayaa in bilaaw cusub uu bilowday waxaan idiin ballan qaadayaa markaaad qorraxda fadhiisataan inaan idinla fadhiisanno markaaad faraxdaan inaan idinla faraxno markaad murugootaan inaan idinla murgoonno wax walba oo aad noo sheegtaan oo dalkana u baahan yahanna inaan idin dhegaysanno albaabadan aan idiin furno kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre oo shalay kala qayb galay culimaa udiinka iyo sidoo kale boqolaal dadweyne ah magaalada muqdisho salaad roobdoon ah oo eebbe looga baryay in raxmadiisa uu ugu shubo dadka ay abaartu ay saamaysay hagaag barnaamijku waa xulashada daljir weli waxaanu ka guda jirnaa dhegaystayaal wararkii abaaraha magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug waxaa ka socdaa gurmad ay wadaan dhalinyaro iskood isku xilqaamay oo xaafadaha magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ka ururinaya deeq isugu jirta dhar kabo lacag iyo weliba wax kasta oo ay dadka ay awoodaan si loo gargaaro dadka ay abaartu ay saamaysay haddaba siciid cabdilaahi kulmiye siciid nadaara waa wariye ka howlgala telefishinka universal waxaana uu ka mid yahay dhallinyaradaasi gurmadka ka wada magaalada gaalkacyo khadka taleefonka ee magaalada gaalkacyo ayaan ku wareystay waxaana weydiiyey gurmadkaasi xilliga ay bilaabeen aada baa umacsan tahay saaxiib runtii hawsha muddo laba bilood ku dhowaan wadnaa waxaana nagu dhaliyey in arrintan u istaagno kadib markii ay soo tartay khayladhaanta kasoo yeeraysa dadka walaalaheena abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhibaataysan xerooyinka ku yaala duleedka degmada gaalkacyo iyo deegaanada kale ku dhadhow ee ka tirsan gobolka mudug iyo degmooyinkaba iyo kuwo kaleeto ku sugan banaanka fog magaalooyinka ee ayagu ku nool miyiga fogfog oo xoolihi ay uga dhamaadeen qaarkoodna ay ku adag tahayba inay magaalooyinka soo soo aadaan xoolahooda badankoodna ay doon noqdeen oo ay ku adag tahay inay ay soo kaxeeyaan waayahay dhallinyaradiina markaa intee ka kooban tihiin qaabkeebaad barnaamijkan abaabulka ah aada u bilowdeen oo xaafadaha aada wax uga soo ururinaysaan dhalinyaradana runtii tira ma lahan marba marka ka dambeysa waxaa nagu soo kordhaysaa dhalinyaro aada u fara badan hooyooyin kala duwan culimo aad baa u fara badannahay waana gurmad furan ma ahan gurmad yacni koox ama urur uu samaystay waxaan ugu talagalnay oo kaliya inaan dadkaasi aan caawino cid walba oo gaalkacyo joogta ama meel kale joogtana een qeyb ayay naga tahay marka een gurmadkaana een si wanaagsan buu u socdaa een qeybo kala duwan ayaan u qeybinay waxayna isugu jirtaa een dhalinyaro een gaadiid cudbaxyaal ay ku xiran yihiin magaalada la aada oo suuqyada xarumaha geeya een astaamo gaar ahna wata oo qof walba wuxuu awoodo markaasi ka codsanaya inay ku ridaan gaariga si dadka aan u gaarsiino qaar kale waxaa jira iyagu een yani xaafadaha kala duwan soo wareegaya waxaa kaloo xilligan aada u shaqaynaya oo aan si gaara ugu mahadcelinaya jaamacadda t s u iyo cumar dugsiga sare cumar tamatare oo iyaga ardaydooda aad ay aada uga qayb qaadanayaan een gurmadka aan ku caawinayno een walaalaheena een soomaaliyeed ee runtii xoolihii ay ka dhamaadeen een lana daa- daala dhacaya een dabayaaqada een dunyadeeda iyo sidii ay u badbaadin lahaayeen naftooda maadaama qaarkood macluul ay jirto een qaarkoodna ay xanuunsan yihiin wax ay cunaan iyo wax ay cabaanna aysan haysan marka qaabkaas ayaan ku shaqaynaa waayahay markaad xaafadaha magaalada een gaalkacyo xarunta gobolka mudug aada galaysaan oo kolba guri aada garaaceysaan si ee, dadka tabaaleysaan aada wax ugu raadiysaan maxaad kala kulantaan dadka qaab ankaaba idiin soo dhaweeyeen oo arkeen barnaamijkan Een, waxaan kala kulanay in dadka soomaaliyeed ay yihiin dad runtii aada isku jecel een, aadna u damqanaya una diyaara inay iscaawiyaan balse aysan jirin cid yani ay ku kalsoonaadaan oo dadkaasi ay wax ugu sii dhiibaan marka annaka dhowr jeer wixii aan qaadno een, wixii aan aruurno een, een, een, maant- maalintii oo kale isla habeenkii ama galabtii ayaan gaarsiinaa tusaale ahaan hooyadii xabad moosa ku rida een, gaariga ama noo dhiibta amaano nooga dhigta si mooskaasi uu u qurmin ama uusa yani wax ugu imaan ama xabad rooti aysa u qalalin isla habeenkii ama galabtii hadba inta noo soo tooyo baan waxaan ku diiralnaa si aan u gaarsiino marka dhowr jeer markay warbaahinta ka arkeen een, qeybaha arrimaha bu- ee, yani social media ama baraha bulshada ay ku arkeen dadka runtii awal shaki noocaasay qabeen laakiinse aad bay noogu kalsoonaadeen sababtoo ah waxay arkeen dad wixii ay ka qaadaan isla wixii subaxii ay ka qaadaan isla habeenkii ama galabtii gaarsiinaya een, dadkii u baahnaa een, dadkii laftigooda bay arkeen oo qaarkood aan maalmo wax cunin oo aan gaarsiino oo inoo mahadcelinaya waxay arkeen kuwo ayagu een, habeen ayagoo dab wax isku shitaan haysan laakiin riinti raadinayay si ay yani dab un yani shaah un u cabaan maadaama aysan haysan wax kaloo ay sameeyaan marka waxyaabahaas oo dhan markay dadkii arkeen aad bay noola qabsadeen hadda aad bay noogu kalsoon yihiin waana aniga kuleh yani ma ahan tiradana lama sheegi karo sababtaa hooyooyin waxaa jira xaafadaha kala duwan naga soo waco dhar noo keena waxaa jira een, kuwo lacag soomaali soo aruursa noo keena kuwo waxaa jira raashin soo aruursa kuwo waxaa jira tigaam soo aruursa kuwo waxaa jira maacun soo aruuriya marka runtii een, aad bay usii ballaaranaysaa waxaanan ku qabnaa kalsooni dadkeena annagoona hay-ado ama wax kala sugin in dadkeena aan caawin karno oo wax walba ay u baahan yahan gaarsiin karno
waaya ugu dambeyntii marka tan iyo intii gurmadkan aada wadeen een, ilaa iyo dhaqaale ama lacag ama raashin ha noqoto ama dhar ha noqdo intee idin soo gaaray een, qorshihiina een, qoysaska aad u qaybin doontaan intee gaarayaan baas leedahay Een, aad baan umahadsan tahay Een, runtii intaan yani gurmadka aan ku jirnay ilaa adiga waxaan gaarsiinay een, shan yani xerooyin oo ku yaala duleedka degmada gaalkacyo Een, maalmihii ugu dambeeyey oo xalay iyo habeen hore ahayna een, waxaan gaarsiinay een, shan xero oo kaleeto xerooyinkii u dambeeyey haddaan kuu taataabto een, waxaa kamid ah een, laba xero oo ku taala een, duleedka degmada gaalkacyo oo lagu kala magacaabo dan wanaag iyo horegle oo ayadana ku taallaa meel wax yar ka sokaysa een, deegaanka cagaaran xalay u dambeysayna waxaan tagnay een, laba deegaan oo ku yaala duleedka bari ee, deegaanka bacaweyn ee gobolka mudug waxaana lagu ka magacaabaa een, afweyn horiley een, iyo deegaan kale oo hadda magaciisa weyda maqan yahay oo aan u garanay inay tahay een, wax saasoo dhowdi in la yidhaahdo marka een, saas ayaa u wadnaa qoysaska tusaale haddaan kusoo qaadanay intii u dambeysay waxay u badan tahay konton qoys in yani aan gaarsiinay een, raashin een, dhar iyo een, wax walba qaar aan biyo gaarsiinin way jiraan marka haddii la isku celceliyo een, qoysaskaas shanta boqol waxay yani halkii qoys baa wuxuu ka kooban yahay een, shan qof oo kale marka waxay u dhigmaysaa haddii la isku celceliyo in yani saddex kun iyo shan boqol oo qof yani raashin gaarsiinay raashinkaasna dee kuma dhahayo iyo ku fulan yahay lasoo soojin yani annaka waxaan la baxnay een, gurmadka degdega waxaa ugu talagalnay dadka baahan oo qaylo dhaanta yani ay kasoo yeerto inaan samayno marka qofka aan soo ogaanayna marka hore waxaan ka hormaynaa taxmiin kooxdu waxay samaynaysaa waxbay aruurinayaan annaguna safar baan gelayna hadda meesha naloo soo sheego baan aadaynaa waa soo eegeynaa dhowr dhowr dhowr xeroo kalaa soo eegeynaa markaa soo eegno tan ugu daran baan isla markii gurmadkeed ba gaarsiinaynaa tan kale oo aan aragno inay tan ka horeysana ayadana ballanqaad baa usugnaynaa maalinka horaa gaarsiinaa haddii ay soo baxdo mid kaloo aa yani halis ana een yani isla waxaan samaynaynaa inaan dadaal samayno runtiina waxaa kaloo u mahadcelinaynaa een dadka meelo kala duwan jooga ayaa lacag noo soo dirdiray waxaa kamid ah een jaaliyad kusugan een een een ama dad so- gabdho soomaaliyeed oo kusugan een magaalada een yani london ee ee kusugan dalka u k oo ayagu sideed boqol iyo konton dollar isoo wakiishay anigu waa sicnadaaraha een sideedaa boqol iyo sideed boqol oo ay sideed boqol iyo konton dollar ayaa lasoo wakiishay sideed boqol oo dollar waxaa lasoo wakiishay maamulaha dugsiga sare cumar sabatar waxaana laga soo diray een dalka sweden waxaana soo diray arday horey u dhigan jirtay een dugsiga ee, sare ee cumar sabatar oo hadda dalkaasi kusugan marka raashinka lacagtan aan kusoo iibinay iyo raashin iyo dhar ay aruuriyeen een yani een een guddigeena jimidka ba waxaan gaarsiinay een xero ay soo ay ku nool yihiin dad soo barakacay kaasina waxa uu ahaa siciid cabdilaahi kulmiye siciid nadaara oo gordhoweed khadka taleefanka igu waramayay dhanka kale magaalada garowe xarunta gobolka nugaal dhalinyaro iyo sidoo kale koox abwaaniin ah ayaa isku tegay sidii ay u caawin lahaayeen ama gurmad ay ugu fidi lahayd dadka ay abaartu ay saamaysay kulamo iyo sidoo kale isu soo baxyo ayay ku qabteen magaalada garowe caasimadda puntland iyagoona adeegsanaya codbaahiyayaal lagu xiray baabuur si ay dadka ugu sheegaan in loo soo gurmado dadka ay abaartu ay saamaysay haddaba warbixin arrintaas ku saabsan waxaa stuudiyaha daljire ee garowe inoogu diyaariyey waryaheena cabdixakiin xuseen xasan cabdixakiin
dhalinyaradaana isu taagay sidii ay u wacyigelin lahaayeen bulshada ku dhaqan gobolka nugaal gaar ahaan magaalada garowe si ay ugu gurmadaan dad walaalahooda dhib- abaartu ay dhibaataysay ayaa waxay isu soo baxyo ay ku qabteen magaalada garowe gaar ahaan barxadda weyn ee garowe iyagoo adeegsanaya codbaahiyaal lagu xiray baabuur si ay dadka ula hadlaan haddaba qaar ka mid a dhalinyarada oo nagu soo booqday xarunta idaacadda daljir ee garowe ayaa nooga warramay waxyaabaha ku kallifay inay sameeyaan arrimahaani maxamuud cabdi maxamuud qumbe wuxuu ka mid yahay dhalinyarada iyana isu taagay wacyigelinta dadka walaalahooda sidii ee, lagu gurman lahaa ee garowena ka waday barnaamijkani kusoo dhowo radio daljir ee, ilaa hadda maxaad qabateen xaggee wax ka bilowdeen bismi illahi raxmaan raxiim horta cabdixakiin aad baad u mahadsan tahay Een, idaacadda daljir aad baan u salaameynaa oo aanu galabta markaan codsi usoo gudbisanay naga aqbashay idaacaddii idaacaddii keliya koowaad ee naga soo kasoo qayb gashay ama duubitaankii gabayada nagala soo qayb gashay bay ahayd cabdixakiin aad baan dadka ugu mahad celinaynaa ilaahay baa mahad iskale horta Een, waxaan aad ugu mahad celinayaa abwaan casaan xuseen oo isagu een, barnaamijkan abaabulay niguna dhiirigeliyey barnaamij barnaamijka aniga casaan baa wadnay fikradiisana waxaa iska lahaa casaan isagaa soo kareeyey gaadhiga isagaana ana igu dheliyey annaga waan ku taageeray marka barnaamijku wuxuu ahaa een, dadkeena walaalaheena ee abaaruhu halakeeyeen ee dhibaataysan sidii wax loo loogu kaalmeyn lahaa ama wax loogu ururin lahaa waxaanu karaysanay gaadhiga s m s een, waxaanu tagnay xaafadaha magaalada garoowe dhammaantood waanu marnay hadda muddo saddex cashaa baanu soconaynay dadka waxaanu ku baraarujinaynay inay ka qayb qaataan arrimaha ka taagan maanta dalkeena mi- dadkii dalkii miyiga ahaa dhibaatada haysata waxaasaan ku bilaa dad fara badan baa nambarada na weydiinayay waxaan waxaanu lahayn waxaad kala xidhiidhaan nambarada guddiga abaaraha waxaanu lahayn qof kasta wixii aad awoodo hal doolar konton sitil toban doolar qof kasta wixii aad awoodo kaga qayb qaado dhar raashin qof walba wixii aad awoodo kaga qayb qaado dadku wayna weydiinayeen wayna rabeen dadkuna waxaa loo baahanyay in la baraarujiyo dad badan baan ogeyn waxaa leeyahay tilmaamo miyaa jira dadka aad siinayseen si ay meelahaas oo kale wax u geeyaan haa tilmaame waanu siininay gaari mikrofoonkaanu wadanay markayna weydiiyaan waxaanu lahaynay masaajidada geeya qof walba masaajidka kugu dhow nambarada guddiga abaaraha meel bay ku dhegsan yihiin saasaan ku baraarujinanay waxaan halkan anoo fursadan qaaliga ka faa'iidaysanaya gal- galabta waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aan fariino diro gaar ahaan kuwa jooga magaalooyinka sida boosaaso garoowe gaalkacyo dadkii maanta meel waxay marayaan xaalad xun abaar baa saamaysay xoolo dhaqatay ahaayeen dadku way isku nool yihiin dadka magaalada dadka miyigay ku nool yihiin haddii dadkii miyiga xoolihii ka dhammaadaan idana waa dhammaanaynaa marka xaaladdu meel xun bay maraysaa marka qof kasta oo reer puntland ama soomaaliyeed maanta abaarta way saamaysay qof walba gurigiisa laga tabayaa cad iyo caana leeyaha soomaalida cad iyo caana ay soomaalida ku nooshay cadkii iyo caanihii miyigay joogeen miyigina way ka dhammaadeen marka waxaan rabnaa dadka so- soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland inay ogaadaan maanta xaaladda meesha ay marayso waxaan kaloo fursadan kaloo kasii faaidaysanaya waxaan ugu baaqayaa shacabka reer puntland waxaa lagu baaqay maalinta khamiista roobdoon roobdoonta in dhammaan laga soo qayb galo shacab dawlad qof arday qof qof kasta oo bini aadana oo socon karaya in isagoo lugeynaya uu tago barxadda weyn ee ka sokaysa konton iyo afraad ee maalinka ciidda ma- ma- maalmaha ciidda la tagtago marka waxaanu leenahay walaalayaal ka soo qaybgala isu bihin bihiya ilaahay ilaahay wuxuu yidhi sunnaxa ilaahay wuxuu yidhi sunnaxa kor baan idinka naxariisanayaaye Een, saasii barnaamijkeega ku bilowda abwaan casaan wuxuu ka mid yahay abwaanada ku nool magaalada garowe waxa uu isna suugaan ku cabiraya arrimaha xaatan taagan iyo sida ay soomaali isugu gurman karto hadba kii dabiilo uu ka bogan doqonay yeelkeeda niman yahuuda weyn baan lahayn deeq ilaah dhigay duunyada qudaa igu rimay dahabki ii yiille wax kale ii daboolaa ka wacan aan dul yuurirmay webigaan dushiisii fadhiyo doogii beeraha eh dhan wadaadna waa wada ahayn daacad wada taalle diir iyo ushii baan ahayn jiro weligoodi annagoo daruuraha lasnan derajadaan gaadhnay calankuna dushaydaa badbadaya dib lay dhigaya dagaal baana reebi iyo tolla ayaan dantay wadinay degta qori naloo sugay habeen dagaman shaydaane nin weliba docdiisuu ka riday daana garan waaye dariskaa colloobiyo kuwii dayrka wadagiille ninna daarma seexiyo cariis dabadax waayeelle duullaha shisheeyana ma baqay wadad wada yaalle mid difaac walaalkii ka galay ama se doondoonay aan maydka duugayna yaa darajahayn waaye sidii awrduleed lagu xidhoo dabar la boodaya oo seeta waa diricsantee doqoni buuxiyaysay dib u kaaja soomaalidii daacadda ahayd mar qura dareenka la dhex galay daanna waa beloe tagta waa dagaalami jiroo dib u heshiiyaa tullaahay war miyaynan daawaba lahayn dirida mooyaane daayeer islaayo atisada aan isdaakhilini dugaagayna dhaamaan isili dooda aan qabo ma dan buu inoo yahay madfaca dumiyey reerkeenna dubna xaba miyaynaan lahayn dumarkan ooyaaya ee sabiga daadihiinayee dabadaha u yaacay kiin iyo danooda ee addiis deerka lagu hooyo diihaalka gaajada kuwaa dunidu faalaysay tii siiga laga daawadaa doorkii maatada ah cid alla cidna darsatay ma jirto annagaa intaa dhawaaqa wadnay annagaa dadka ka codsana inay dadkooda caawiyaan een, masaajidkana masaajidadana geeyaan een, waxa la wixii ay u heli karaan walaaladood ku caawiyaan sida een, dhar kabo lacag gogol een, raashin een, annagaana dhan masaajidada geeya een, culimada idiin duceynaso gacanta idinkaga qabanayse cid alla cid noo dirtana ma jirto een, gudida abaaraha wax naguma siin dawladdu wax naguma siin annagaa dhaqankay annagaa isqarash garayna annagaa gallay een, ilaa intaana waan waday gaariga dee dadku maqlayeen reer garoowe waa maqlayeen intaad wadeen ma jiraan wax tacaawina ayadi soo gaaray oo aad sii gaarsiiseen meelaha aad wax gaarsiiseen haddaad gaarsiiseenna wax maya annagu taa shaqa kumaan hel gudida abaaraha wadaadadaa ururinaya masaajidada iyo waxaa ka ururinayay annagu waxaan wacyigelinay un dadku meelahay waxgeynayaan een, masaajidada geeyaanu idhi oo annagu ururin maan ahnay geeya un baanu ku shaqo tagnay een, masaajidada wixii la geeyey wixii dadku bixiyeen annagu taa shaqa kuma lahayn dadka un baanu dhahayn geeya halka masaajidada wax meelaha ee ugu daran haddii aad eh, xiriir la samayseen ama idinla soo xiriireen eh, dadka eh, si ay iyaga gurmad ay- iyagoo guddiga soo maray si ay u gaarsiiyaan ma u tilmaamayseen
Een, maya horta qofku walaalow qofku iyaga waxay gacanta ku haya wax gacanta lagu hayana ee annagu maanta tilmaan siin mayno ma ogtahay Een, waxa weeye dee culimada iyo gudida abaaraadku iyagaa waxay gacanta ku haya sida loo kala jilicsan yahayna iyagaa og Een, ee annagu waxaanu ku caawinay un intaa yare een, wareega gaariga un baanu ku caawinay haddeerna m- annagu odhan mayno halkaa waxgeeya halkaa waxgeeya ma odhan karo dee mabaanaan teginay dadka un baanu daawanay telefishinadaanu ka daawanay cabdixakiin xuseen xasan raadiyo daljir garowe
mahadsaned cabdixakiim wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland doctor abshir ow yuusuf ciise oo maanta wareysi gaari siiyey radio daljir ayaa waxa uu sheegay in maalinta beri ah oo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha maarso la fasixi doono dhammaanba shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland iskuullada maadaama maalinta beri ah roobdoon laga sameynayo caasimadda puntland ee garowe sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu ku baaqay in ardada loo fududeeyo manhajka imtixaanka maadaama uu soo dhow yahay imtixaankii shahaadiga ahaa waryaheena maxamed laki ayaa ku wareystay xafiiskiisa magaalada garowe wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland
marka ugu horeysa een, radio Dal- daljir baan salaamayaa een, waxaa marka ugu horeysa horta dhammaan bahda waxbarashada meel kastaba ay joogaan salaan diiran baan halkaa uga soo jeedinayaa waxaa intaa ii raacda oo kale waxaa soo dhow imtixaankii shahaadiga ahaa ee puntland sidaa darteed dhammaan macalimiinta iyo maamulka dugsiyada puntland oo dhan waxaan usoo jeedinayaa ama ku boorinayaa maadaama imtixaankii shahaadiga uu soo dhow yahay in ay dadka iyo foonfoorada loo dadaalo oo insha allah la celiyo oo la- manhajkoodii loo diyaariyo insha allah sanadkaha khayr baana idin rajeynayaa haddaan intaa ka gudbo halka laba ogeysiis baan kasii daynayaa ogeysiiska koowaad waxa weeye marka ugu horeysa berrito sidaad ula socotaan waxa weeye bisha maarc waxa weeye waa lix iyo toban labada kun iyo toddobiyo tobanka berrito waxaa jirta roobdoon weyn baa jirta oo ka dhacaysa maaragtay magaalo madaxdan garoowe sidaa darteed halka waxaan ka soo jeedinayaa dhammaan in shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ay berrito ay fasax yihiin waxaan kaloo intaasaan soo jeedinaya oo kale dhammaan goobaha waxbarashadu inay xidhan yihiin berrito sidaa darteed shaqaalaha wasaaradda waxbarashada macalimiinta maamulayaasha dugsiyada dhammaantood insha allah waxaan rabnaa berri inay si buuxda si mug leh ay uga qayb galaan roobdoonta waayo sababta waa maxay abaar weyn baa ku habsatay soomaaliya siiba puntland sidaa darteed ilaahay baryadiisa ayaa maaragtay lagu lagu baahi baxaa marka in goobahaas roob doontaa laga qayb galo ilaahay qaadir xamaanka ha la baryo si abaaratan ku habsatay puntland guud ahaana soomaaliya gaar ahaana puntland ilaahay idankiisa inuu taa naga qaado saasaan khayr baan idin rajaynayaa iyo berrito inagoo aan halkaa u kala hadhin ilaahay idankiisa aada iyo aad baa mahadsantahay hal su-aal haddaan ku weydiiyo roobdoonta ma garawe oo keliya laga sameyn doonaa oo fasaxdeen ardayda iskuullada iyo jaamacadaha garawe mise dhammaan puntland idil
meelo badan baa roobdoonta runtii laga samaynayaa dee magaala madax badan runtii waa waa la cilaamiyey runtii magaala madax hadaa ugu weynaato laakiin roobdoontu waa guud weeye sidaa darteed meel alaali meeshii roobdoon ka jirtoba ilaahay baa la baryaa baryada baryada baryada bini aadam lagu baahi bixiya baryada ilaahay baa lagu baahi baxaa marka ilaahay idankiis cusrigaas wuu naga qaadayaa ilaahay idankiis deeqii berigu dhoweyda oo maaratay bariga oo laysugu wada tegayna ilaahay idankiisa ilaahay baryadiisa maaratay halkaasaan maaratay aa lagu liibaanay oo meel fiican maraysa haatanna cirku isagoo soo cuscusub ilaahay idankiis baryadaas ilaahay idankiis ku khasaaroobi mayno ilaahay idankiis marka berito si- si buuxda ha looga qayb galo ilaahay idankiis ardada dhan marka maxaad kula dardaarmaysaa ardada dhammaan waxaanu kula dardaarmaynaa meel kastaba ay joogaan ardada waxa weeye imtixaamadii baa soo dhow waxaa loo baahan yahay marka ardada dadaal dheeraada inay galaan dhammaantood sababtu maxay tahay ardayga eidka markuu baxo kan sevenka ahi naftiisu eid buu noqonaya mid waliba marxaladii ninka qofkaa ka horeeya markuu tago form fourku markuu tago form threegu four buu noqonaya eidku markuu tago sevenka wuxuu noqonaya eid buu noqonaya dhammaantiin marka in dadaal wanaagsan loo soo jeesto oo tacliinta maarata tayadeeda ma- marra ayan hoos u dhicin sidii layni ka bartay in ay ar- tacliintu kor aado baanu doonaynaa marba marka si dambaysa ilahay idankiisa kaasina waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda puntland doctor abshir aw yuusuf ciise oo maanta waraysi gaaraysiiyey raadiyo derjir guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaya barnaamijkii duhurnimo ee xulashada derjir oo maanta idinkaga imanaya magaalada boosaaso barnaamijka waxaa idila socodsiinaya anigu xasan haykale waxaa igala qayb qaadatay faadimo abuukar cabdi waxaana idiin fududeysay dhegeysiga barnaamijka shirkadda isgaarsiinta geyigeena ee golis golis ku door horumar iyo hal abuur joogto ah intaan barnaamij ka lamid aan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo